أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon jabhadda amxaarada faano ayaa go'doomisay magaalo istiraatiiji ah oo ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda federaalka xabashada etoobiya maamulka islaamiga degmada celcali ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa ku guulaystay deminta dab xoogan oo ka kacaya suuqa degmadaasi maleeshiyaad ka tirsan kuwa shaaridirarka eliyu booliska ayaa lagu dilay iska horimaad ah dadka deegaanka iyo maleeshiyaadkaasi ku dhex maray deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya beesha cali gaaf oo ka tirsan beelweynta waxay isla abgaal ayaa ku wareejisay wilaayada islaamiga galgaduuda xoolo nool iyo rog hubaysan oo ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika munaasabad lagu sogootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool madaxda dowladda xabashida etoobiya ayaa bilaabay abaabul xoogan oo ay ku kicinayaan dadka xabashida ah si ay uga cagojugleeyaan shacabka soomaaliyeed bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka kusoo dhowaada warkii oo dhan jabhadda maxaarada faano ayaa go'doomisay magaalo istiraatiiji ah oo ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda federaalka xabashada etoobiya walaalka eliyas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada faano ay isku gadaameen mid ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee ay heystaan ciidamada abey axmed maleeshiyaadka ayaa la sheegay in go'doomin ay saareen magaalada waldiya oo shan boqol iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda dalka etoobiya ee adis ababa askarta faano ee halkan goodoonka saaray ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka magaalada awragodan iskuduwaha iyo dagaalgelyaha ciidamada faano tashiyaahu nagaash ayaa sheegay in ilaa hadda ay si buuxda ugu sugan yihiin halkaas ayna saareen cunuqabateyn askartii abey axmed ee ku sugnayd magaaladan muddooyinka soo aadanna ay ku sii sugnaan doonaan bartan waa sida uu hadalka u dhigee dhanka kale waxaa hadda woollo ku sugan laba ciidan oo ka wada tirsan faano kuwaasoo kala hoostaga jenaraallada kale ah fantaahun mahuuba iyo mirheed wadoojo howlgallada lagu go'doominaya waldiya ayaana la sheegay inay yihiin kuwo si wadajir ah u socon doona muddooyinka soo aadan waana sida lagu xusay warbixin ay daabacday mid ka mid ah saxiifadaha ka soo baxa gudaha dalka itoobiya xiisadda colaadeed ee waddankan ka taagan ayaa marba marka ka sii dambaysa waxa ay ka sii xoobsiibanaysaa xeendhaabka heshiisgaaridda xilli dhanka kale ay xukuumadda abey axmed wajahaysa xiisad milatari oo kala dhexaysa dowladda masar oo la sheegay inay qayb ka noqon doonto howlgalka shahaada la dirirnimo ee ay gaaladu qorsheenayaan in dalkan muslimka ah ay ku soo qaadaan sannadda
mahadsanid ilyas maamulka islaamiga degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa ku guulaystay deminta dab xoogan oo ka kacay suuqa degmadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya saqdi dhexe ee xalay waxa uu dab xooggan ka kacay suuqa degmada ceelcali ee wilaayada hiiraan iyadoona dabkaas uu geystay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn maamulka islaamiga ah ee degmada iyo bulshada ceelcali oo allaah kaashanaya ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay in dabkaas isla xalay la dameeyo iyadoona dabkaas uu baabi'iyey goobo ganacsi oo u badnaa baqarada jumlada lagu iibiyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bokool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan oo ka mid ahaa bulshadii iyo wilaayadii xalay iska kaashaday daminta dabkaas oo la hadlay idaacadda andalus ayaa sharaxaya dabka iyo khasaaraha uu geystay barada waxaalay meel calay dabaa ka kacay adiga goor sideed saac ay bar habeennimo dab magaalada ka kacay magaaladana waa weyn tahay dhowr qaybood waaye qayb magaalada ka mid ah oo goobihii ganacsiga dhexbartankii magaalada ah ayuu dab ka kacay meeshaas musiibaa ka dhacday dab hadda la filinayo ama lagu xisaabtamayna ma ahan ma garat walaalow goob ganacsi uu ka dhacay weliba suuqa dhexbartankiisa ganacsiga meelihii ugu waaweynaayo bakaaradii jamlada lagu gadaayo dukaamankii suuqa keliya meeshuu nacfiga ka lahayo dabka ka dhacay dabka adiga hadda ilaahay fadligiis walaayada islaamiga hiiraan iyo muxaafadadii iyo bulshadii meesha deganeed dhammaan waa loo wada gurmaday dabkii waa lala xarbiyey waa la damay adi ilaa saddex iyo labaatan guri laba iyo labaatan guri meelahaasaa gubatay ma garat wax hadda la dhihi kara dabkan waxaana uu ka kacay aan dhihi karna ma jirto deed saacay bar unbaa magaaladii gubanaysa la arki keliya maya maya maya mid hantiyeed waa jirtaa oo hanti badan waa ku burburtay oo baqaaro waaweyn waa ku gubteen laakiin wax hadda naf oo ku baxay ma jirto ilaahay fadligiis ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilahi shukri rabbilcaalamiin ilaahiyada iyo annaga waa iskaalmaysanay garabaan isu noqonay waa la damiyey dabka dabkii xalay saq dhexe ka kacay degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan oo markii dambe la damiyey ayaa markii laga soo tago khasaaraha hantiyadeed ee uu geystay ma jirto wax khasaare nafeed ah oo uu sababay dabkaas mahadsanid cabdiqani maleeshiyaad ka tirsan oo kuwa ay shaalay dirarka ee liubooliska ayaa lagu dilay iska horimaada dadka deegaanka iyo maleeshiyaadkaasi ku dhex maray deegaan ka tirsan oo dhulka soomaali galbeed cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa seemaqaadaya wararka ka imaanaya degmada cadaadle ayaa sheegaya in dagaal culus uu halkaas ku dhex maray maleeshiyaadka dowladda xabashida itoobiya ee loo yaqaan liubolis iyo dadka deegaanka dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay degmada cadaadle ayaa qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada goday ee caasimada gobolka shabeelle goobjoogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkii shalay lagu dilay in ka badan laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka liubooliska halka tiro kale ay dhaawacyo soo gaareen odayaashii waxgaradka degmada cadaadle ayaa ku eedeeyey maamulka rajada ee uu hogaamiyo mustafa cagjar inuu si bareer ah u beegsanayo dadka shacabka ah islamarkaana uu mar waliba ka shaqaynayo xasuuqa dadka deegaanka
maanta degmada cadaadle waxaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay dagaalkaas oo u dhexeeyey dad deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayuu u dhexeeyey gaar ahaan kuwa liyu booliska gaarka ayuu u dhexeeyey dagaalkaasi runtii khasaare lixaadle ayuu geystay naf iyo maxaan ku dhahday khasaare kalooba iskugu jira dhimashiga dhaawac baa an buu geystay marka dagaalkan wuxuu daba socday dagaal kale oo ka horreeyey oo isla isbuucan gudihiisa dhacay jamcihii lasoo dhaafay walaal horta runtii aada loo garan maayo waxa sababay dowladdu inay dad shacaban layso waxa maaratay sababay iyo waxa koosgareeyey aada loo garan maayo wararka ayaa intaa ku daraya in dadkii shacabka ahaa ee waxyeeladu kasoo gaartay dagaalkii shalay dhacay loo diiday in loo qaado cisbitaalada magaalada jigjiga arrinkaas oo ah faldembiyeed kale oo uu geysanayo maamulka mustafa cagjar ee xabashada ku daaban dhaawacan iyo walaalow dhaawacu laba qaybood buu ahaa dhaawacna midkii maanta dhacay weeye dhaawacna waa kii ka horreeyey oo daraad ayadana jimcihii dhacay buu ahaa dhaawaca jimcaha ilaa iyo jigjiga loo gudbiyey dad dhaawacoodu markaa yar noorba lahaa loo arkayena aduu wuxuu ku sugan yahay soonaha gobolka shabeelluu ku sugan yahay ama degmada cadaadda isbitaalkeeda dhaawaca maanta runtii dadku aad bay ugu rafaadeen dowladdii ayadaa laysay dadka ayadaana markii dambena dhaawacii la qaado diiday gaadhiga ambalaaska ah ee oga imaan lahaa goday ee inuu dadka dhaawaca qaada loogu talagalay isbitaaladana geeyo dowladdu way diiday waxaway ciidamadii dowladdaa diiday saraakiishii u talinaysa ciidamada dadka in la qaado diiday dad baa dhiigbax u dhintay dad baa maaragtay dhiigbaxaasi aad iyo aad ugu rafaaday ma ahan markii ugu horeysay oo isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka taabacsan dowladda xabashada itoobiya ay ka dhacaan deegaanada dhulka soomaaliyeed eeay xoogga ku haysto dowladda kaafirada itoobiya waad mahadsantahay walaalka caliyare weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka maneera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee deegaanka halgan oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya shabeellada hoose mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur culow ee hoos tagteg degmada baraawe isla shabeellada hoose mujaahidiintu waxay saaka weerareen isbaaro maleeshiyaad murtadiinta u tilay tuulada sinaa ee hoos tagta deegaanka shalambood rasaasta markay bilaabatay ayay maleeshiyaadka iskaga carareen goobta isbaaradu ay tilay mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray kulayo ciidamo silibiyiin kenyaati ah oo ka soo baxay deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera dhulka soomaali galbeed ee kenya gumaysato dagaal culus oo qabsaday kadib ciidamadii gaalada ahaa ayaa dib u laabtay iyagoo la gaarsiiyey khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed beesha cali gaaf oo ka tirsan beelweynta waaca islaamgaal ayaa ku wareejisay wilaayada islaamiga ee galgaduud xoolo nool iyo rag hubaysan oo ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika marwaan maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya munaasabadan oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxay beesha cali gaaf ee qabiilka wacaysle ku wareejiyeen xoolo fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jirba xiran furimaha hore xoolaha ay beesha cali gaaf ku dhiibtay munaasabadani ayaa gaarayay ilaa sideed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan ari ah iyadoona xoolahaasi ku wareejisay wilaayada galgaduud si loo sii gaarsiiyo mujaahidiinta waxay sidoo kale beesha wilaayadu ku wareejisay rag hubaysan oo ka soo jeeda beeshaasi iyadoo uga qayb qaadanaysa halganka jihaadka ee dalka ka socda munaasabadda waxaa ugu horaan ka hadlay naqiibka beesha cali gaaf naqiib maxamed muuse ilkacse maadaama ragga maanta jihaadka iyo oo saabiriinta ah ee maanta u taagan ayaan annagu maanta waxaan wadnaa xoolahaas oo jihaadka looga qayb qaadanayo oo maaragtay geel le geelaasoo siddeed neef ka kooban iyo ari boqol iyo afartan neef ah iyo rag maaragtay jihaadka ka qayb qaadanaya oo maanta u diyaarsan cadowga maantay xawaha shareecada islaamka ku soo duulay inay xabadka u dhigaan la xisaabtamaan raggaasaan rabnaa jihaadka inaan saas uga qayb gadalno haddaan nahay beesha cali gaaf allahu akbar sidoo kale waxaa madasha ka hadlay surdaanka guud ee beesha wacaysle surdaan daa'uud xasan waxaa waaye beeshu way baldhaaran tahay waxaa baraa'adoodana way caddaysatay waxaa la rabaa maanta inta taaganna inaad ku sii dartiin cali gaafow inaad ku sii dartiinaa la rabaa qoryaha ragga wata inaad ku difaacdiin shareecada ilahay sow uma sidataan war cali gaafow qoryaha waxaad u qaadateen sow ma ahan inaad ilahay shareecadiisa aad ku difaacdiin waxaan leenahay marka waxaan wadno oo maantay cali gaaf ay nagu wareejiyeen oo anagoo suldaankii ay igu wareejiyeen anuguna waxaan ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalidaan ku wareejiyey ha guddoomo waxaan ugu tala galnay inay ilaahay ciidamada u taagan jihaadka inay suugo looga dhigo anuguna beesha wacaysla haddaannahay ilahay kitaabkiisaan u gargaaraynaa garabaanunna ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida munaasabadaas runtii oo qiimada leh aan taagannahay hoolahaasi suldaanka waceesle suldaan daawud xasan aadan oo goobjoog ah hoolihii asaga ku wareejiyeen asagana anaga igu wareejiyey anagana wakiil waxaan u ahay xarakatu shabaab mujaahidiin insha allahu tacaala hoolihii waa idinkala wareegnay meeshii iyo raggiiba meeshii looga talagalay iyo shaqadii looga talagalayna waa galayaan hoolahana meeshii looga talagalay insha allahu tacaala geynaynaa aan ku bixinaynaa sadaqadaas qiimada badan ilaah idinku aqbalo sada saadaalka iyo maaragtay xaaladaha marka la qiimeeyo la fiiriyo in insha allahu tacaala soomaaliya ay ka dhici doonto wixii afghanistan ka dhacay ay maaragtay ilaahay baa ka rajaynayna subxaana wa tacaala waa jazaakum allahu khayran qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa qayb weyn ka qaata jihaadka ka socda bariga afrika iyagoona xoolo rag hubaysan iyo agabyo kala duwan ku wareejiya ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore kula ardamaya cadowga allaah waad mahadsantay walaalka marwaan munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad lagu sagootinayey dufcadii labaad ardayda wax ka barata madarasada imaamu shaafici ee xifdinta iyo barashada qur-aanka kariimka taasoo dhowaan ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ardayda loo dhigay xafladda sagootinta ayaa gaarayay ilaa toban arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana munaasabada goobjoog ahaa culimaaudiin nabaddoonno iyo waalidiinta ardayda kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey ugu horreyn mid ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad tawciya ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa may faray dadka muslimiinta ee mu'miniinta inay naftiyo io ihelshoobin macnaha naar ku badbaadiyaan ilaahay meere yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mayliyaa dadka mu'miniinta ee soo la hadalow naftiin badbaadiya ehelkiinna badbaadiya naarna ku badbaadiya marka sida cali binu abitaalib oo kale aayaddaas ka fasiri naftiin badbaadiya ehelkiin badbaadiya macnishe malikijeede ehelkaas ini la edbi walnalabar adibuuhum wacallimuuhum intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii qalinjabisay ayaa sameeyey bandhig cajiib ah
واجعل لي لسان صدق في الأرض للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تندهي تفت فؤادك الأيام فتى وتنهض جسمك الساعات نحت تدعو المنون دعاء صدق ألا يا صالحا توليد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل لك يا سبات تنام الدهر ويحك في رضيق بها ugu dambeyn waalidiinta ardayda ayaa hadallo kookooban xafladda ka jeediyey iyagoona bacdallaahi u mahad celiyey macalinka madarasadaah ee kusoo dhabar adeegay in ubadkooda heerkaasi soo gaaraan ilaahay aan ka mahadiyaan horta madla maadna dadka aan ka dulqaaday aan ka sabray maalimiinta iyo waalidiinta aan ka mahadiyaan ilaahay lan waal barashadii oo waalka gobsaday diinka ilaahay ka gargaar ilaahay nin weel unuun ilaahay nin ka anfaca maalinkan ilaahay ajar hasanaad ku sii unin lan maalinka hajay gud ilaahay nin dhig dadkii may waa maamu shaafigeeka ulaadiyo qur-aanka ka dhamaaytay ana ilaahay mahad dhammaantay ayaa nii leeyey dad may waa geeka u dhalay diinkii la baraday qiimadiis iyoona hawaal gobashadiis ogaaday ilaahay nii weel maalinkii intaas gabshooha ka sabrayn ilaahay may baasun ajari hasanaad ku sii owlaadanahaano muslimiinta meel ka saruugan walanqobda ilaahay nii weel madarasada imaamu shaafici oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna barto culumtiisa ayaa horey waxaa uga soo takharujay dufco kale iyadoona madarasadu ay hadda wax ku bartaan tobanaan arday ah mahadsanid cabdiqani madaxda dowladda xabashada etoobiya ayaa bilaabay abaabul xoogan oo ay ku kixinayaan dadka etoobiyaanka ah si ay ugu cagojuglayaan shacabka soomaaliyeed suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkan eegaya hogaamiyaasha ugu sarreeya dowladda xabashada etoobiya ayaa bilaabay abaabul xoogan oo ay ku kicinayaan dadka xabashida ah si ay ugu cagajuglayaan shacabka soomaalida madaxa ugu sarreeya dowladda xabashada etoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay jeediyey hadalla ay ku sheegayaan inay si adag isaga difaacayaan col ay sheegeen inuu uga soo socdo dhanka soomaalida dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo ka qaybgelayay dhoolo tusiyo iyo isku soo baxyo ay ku muujinayaan in dagaal culus ay geli doonaan iyagoo u qildayanaya gaadhidda xabashida ee badda isku soo baxyadan oo halkudhig looga dhigay dal iskaashanaya wadajirkiisa iyo madaxbanaanidiisa waxaana hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo hadlayay ayaa weerar afkaha ku qaaday hogaamiyaasha xukuumadda muqdisho iyo alqaahira isagoo yidhi shaqsi weliba oo isku daya inuu halis geliyo waddankeenna militari ahaan ayaan u burburin doonnaa ceebna waan u soo jiidaynaa
በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን ነው። አንነካም። ከመጡብን ግን ማንንም ማንንም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንጠራጠርም። ሁለተኛው ወደ ውጭ የምንሄደው ወንድሞቻችን ሲቸግራቸው፣ ሰላም ሲፈልጉ፣ የእኛን የሙያ ድጋፍ ሲፈልጉ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጭም ባሉ ሀገራት ችግር በገጠመ ጊዜ ሄደን መሰዋትና ለመላው የሰው ዘር ሰላም ለመላው የሰው ዘር
xabashida oo u muuqda kuwa u midaysan mashruuca boobka badda ee etoobiya ayaa dhigaya isku soo baxyo ay ku muujinayaan midnimadooda waad mahadsantahay suhayb ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaan hoos taga magaalada beledweyne ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan sida uu ku warramayo yaasir maxamed waxaa si habsami leh wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda kaga socota xamalada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad waxayna lajnada wilaayadii hiiraan u xil saartay xamlada maalintii lixiyo labaatanaad kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada samatare duhur wardhiil iyo deegaanka ragaabo oo wada ah deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada muhiimka ah ee ay xamladu xambaarsan tahay maanta waxaa noo yimid niman maaragtay oo walaayada islaamka ka mid ah waxayna soo gaarsiiyeen awaamiro kamid e islaamka ka soo baxay anigoo joogo tuulada durdur anigoo joogo oo ku sugan marka waa saasaad ogaanaysin waxaa kaloo jirta marka awaamiro badan oo sida maaragtay macalimiinta sida harqaanleyda sida maaragtay timajaraha sida maaragtay shacabka odayaasha sidii logula dhaqmi lahay dhaqankaas intaasay na soo gaarsiiyeen kana mid eh ee nabadoonnada tuuliyaalka gaar ahaan tuulada samatoro waxaan ilaahey aan ugu mahadinaynaa nana soo gaareen xamlada wacyigelinta haragada ka socotay waxna waa naalaga reebay waxna waa noola faray ilaahayaa ku mahadsan waana soo dhowaynaynaa waana ka qaadanaynaa wax alla waxyay noo wadaan mar kastana waxaan jecelnahay waana ku mahadsan yihiin ilaahana mahadsan aynoo keentay walaayaadka waxaas wanaagsan oo noola keenay waa qaadanay waana ayidaynaa insha allahu waa wax wanaagsan oo islaamka looga baahan yahay aadaan u qaadanay koraan u qaadaynaa waana wax fiican oo looga daynaa islaamka waa qaadanay arrinkaas haddaan joogno deegaanka wardhabeel arrinkaas noola keenay waan qaadanay si dhab ahaana u qaadanay Aa, ilaahay anugu anfaca waxaan ka tirsanahay gabdhaha ka barta madarasada samataro maalmahan waxaan loo socday shaadil umma ilaa sabiili rashaad maasha allah aad ayaan ugu faa-idnay wax badan ayaan ka fahadnay walaayada ilaahay kheyr ha siiyo annagana ilaahay hanagu anfaca waxaa kaloo la mamnuucay oo lagu dhawaaqay sida xijaabka sahrada ambaleelaha waxyaabaha muqaadaraadka ah moobeelada waaweyn waxyaabo badan oo shareecadeena mamnuuc ka ah degmooyinka iyo deegaanada raayada tawxiidka ka babanayso ee wilaayada hiiraan waxaa si buuxda uga dhaqangashay xamlada dacwiga ah iyadoona lajnada wilaayada u xil saartay xamlada ay kulamo kala duwan la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu